waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaan madax ka ahay urur la yidhaahdo i for the whole of africa oo guud ahaan ka shaqeeya caafimaadka indhaha hadda waxaan howlo samafalaha u joognaa magaalada hargeysa somalilan howlahana way ballaarnaayeen xoogoodana wuxuu ahaa in aan xaafadaha ka yara durugsan magaalada hargeysa oo dadka aan dadka maxaa lahaa wadcigooda uu uu aada u hooseeyo ama dhaqaaladu aada u hooseeyo ay degan yihiin ayaan taageergareynaynay marka waxaan ka soo orornay dad badan oo u baahnaa qaliimo xagga indhaha ah guud ahaan dadkaan la kulanay oo markii hore screen aan u sameynay waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa shan boqol oo qof waxaana kasoo dhexbacday boqol iyo toddobaatan qof oo qaliimo u baahan qaliimada badankooda waa katarag waa caadka indhaha saaran oo qaliimo sahlan aada u sahlan lagu samayn karo aada u fudud marka hawshana waxaa ila qabtay oo maxaa lahaa baatna ila ahaa isbitaal ku yaala magaalada hargeysa oo indhaha ka shaqeeya iyo qeybo kale caafimaad ka shaqeeya lakiin indhaha xoogiisu yahay oo la yidhahdo manhal special hospital marka dhakhaartiirta localka oo waddanka jooga ayaan anigana maxaan lahaa gacan ka siinaya sidii si ay hawshaas u qabtaan oo in yaroo khidmo ah oo u fududaynaysa howlaha inay qabtaan ayaan bixinaya qofkiiba qiimo go-an waa gartay marka ilaa iyo hadda imise qof baad tiri qalin waad u samayseen baahida guud ee meesha ka jirta ama somalilan ama hargeysase qayb inteed la-eg baad ka qaadateen horta baahida way badan tahay kule dhakhtarta loqolka qof loqol dhakhtar loqol baa ku dhiibi doonaa sa kaaga hadli doona baahida intay la-eg tahay marka laga hadlayo wadanka guud ahaan gaar ahaana magaalada aan joog aan joogno hadda aniga intaan arkay baahida aad bay u badan tahay tusaale ahaan waxaan tagay dhowr tuulo oo magaalada ka baxsan ilaa afartan konton kilomitr u jira tusaale ahaan tuulo la yihahdo bali cabane iyo sheekh moodhe marka dadkii markaas aan la kulmay boqolkiiba konton waxay ahayn dad qalimo u baahan iskilinika markii aan samaynaynay tusaalaha meel hadday i yimaadaan ade afartan qof ama konton qof labaatan iyo shan ka mid ah waa dad qalimo u baahan ama ama si kale ahaatee ama howlo kale oo caafimaad oo xagga indhaha u baahan oo degdeg ah marka baahida aad ay balaaranta laakiin baahida intay laagta waxaa warbixin kaa siin doon daktarka ila joogo
waa doctor khadar ismaaciil xasan waxaan ahay dhakhtarka ka howlgala isbitaalka manhal speciality hospital hargeysa ee aa doorkaan ku leeyahay qaliinkan laga fulinayey maalmahan isbitaalkan manhal speciality hospital hargeysa oo uu qeybta muhiimkaa lahaa doctor cabdicasiis oo madax ka ah hay-adda horn of africa madax ka ah qeybta mutlahan waxay ahayd runtii in dadka baahidu hayso ee weliba ah dadka jilicsan ee aan awoodi karin in ay iska bixiyaan fiiga yar ee laga qaado qalliinka indhaha loo fulinayo dadka inaanu si gaara u taargadgarayno usoo saarno oo u diyaarino kadibna qalliinka isbitaalka loogu sameeyo hawsha iyada ugu muhiimsana taasay ahayd runtii meeshani waa magaalo weeyaan waa magaalo weyn dad aad u badan baa ku nool dadku wax walba way isugu jiraan dad wax haysta iyo dad ka haysan way isugu jiraan laakiin muhiimaddu waxay ahayd in dadkan daciifka ayaan waxba iska bixin karin sidii ee iyaga loo siin lahaa muhiimadda marka waxaanu sameynay in aanan isbitaalka gudihiisa ku shaqaynin ee aan u baxno magaalada hareeraheeda waxaan u baxnaa inta badan aan dadka kasoo ururinaynaa meelaha debedaha ee dadka masaakiinta ay degan yihiin waxaan u baxnay tuulo dacarburuq la yidhaahdo magaalada ku taalla dhinaceeda bariga wadada berbere u baxda oo ilaa boqol iyo wax kilomitr u jirta halkaa waxaanu kasoo eegnay dad adigu dhowr boqol gaadhi ilaa laba boqol iyo konton meelahaas way gaadhayaan dadka laakiin dadka qaliinka marka la eego waxa weeyaan dadku aad bay bahan yihiin waxa masalan boqol iyo labaatan qof markaanu eegnay waxaanu haynay ilaa shan iyo konton qof oo caad saaran iyo u baahan qaliin in loo sameeyo waxaanu kalna tagnay xaafado ka tirsan magaalada oo iyaguna dadka masaakiinta ay degan ku badan yihiin marka iyaga laftigooda waxaanu ka eegnay dad badan baanu kasoo eegnay waxaanu kasoo ururinay iyagana dad ku gaadhiya ilaa dhowr iyo afartan dad ka badan ayaanu kasoo ururinay waxaa jira dad baahan oo badan oo maaragtay antaan isu heli yimaadaan ama markii dadkii buxsamay liiskii buxsamay imanaya oo baahida aad bay u badan tahay marka runtii marka la eego baahida intay leeg tahay iyo iyo waxaanu qabanay runtii wax yar bay ahaayeen inkastoo isbitaalku shaqeeyo qalinku mar walba socdo haddana dee dadkii masaakiinta ahaa way ku yartahay awoodda inay iska dhisiyaan oo dheeraada ay helaan waa garta marka hay-addan hadda australia ka timid oo doctor cabdicasiis uu madaxda ka yahay oo wado muhiimada intee la eg bay idinka iyo dadkaas qaliinka loo sameeyey inay lahayd runtii marka la eego baahida jirta dee baahidii waxba sidaasa boqol iyo toddobaatan qof baa qalin loo sameeyey waxay la heli karayay haddii la yidhaahdo hala raadiyo dadka qalinka u baahan wiig haddii la shaqeeyo kun qof waa lasoo xaadin kari lahaa marka boqol iyo toddobaatan kun qof waxba dee sidaas kamay tarin laakiin wax badan oo aada u fiican ayay qabatay hay-addaasi wax aada u fiican bay qabatay waanu rajaynaynaa inay sii wado insha allah haddii alla tabiyo waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali